halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udbanogu saaciiday sharxin sifahaaga tubtiisinayo ebanagu saaciid sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aannu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kutubtii axdigii hore iyo kutubta axdiga cusub oo ay injiilada u horreeyaan waxaannu ku jirnay dhegaystayaal warqaddii koowaad ee rasuul yooxanaa warqaddan koowaad ee rasuul yooxanaa waxaa ku badan baraarujinta waxbarista iyo hoga tusaalaynta masiixiyiinta aan weli ku gaamurin qowlka laakiin wakhti ku soo jiray masiixinimada waxaannu soo gaarnay qayb ka hadlaysa ruuxyada sharka ah iyo jinniyada waxaana lagu yaqaannaa in mid waliba oo lagala hadlo in masiixu jir ahaan dunida uu ku yimid aanay ka daadegaynin rasuul yooxanaa oo arrinka hoga tusaalaynaya masiixiyiinta ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisan koowaad cutubka afaraad aayadda afaraad sida tan carruurtiyey kuwa ilaah baa tihiin oo iyagaad ka adkaateen maxaa yeelay kan idinku jira ayaa ka weyn kan dunida ku jira
yeele hayana mano hayana mano hay
markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay rasuul yooxanaa uu lahaa maragguna waa kan kaas oo ah in ilaah ina siiyey nolosha weligeed ah oo ay noloshana wiilkiisa ku jirto maraggu waxa weeye in ilaah uu ina siiyey nolosha weligeed ah oo ay noloshana wiilkiisa ku jirto haddaan markaasi caawa waxbaridda warqaddan koowaad ee rasuul yooxanaa horay idinku sii wado ayaan iminka idin akhrinayaa aayadda laba-iyo tobanaad ee cutubka shanaad waa baalka afar boqol iyo labaatan ee axdiga cusub waxaana qorriinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan kan wiilka haystaa noloshuu leeyahay kii aan wiilka ilaahaysanna nolosha ma leh warku waa iska cad yahay oo waxaa qorniinku uu leeyahay kii wiilka haystaa noloshuu haystaa waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo anigu waxaan ahay baabtiste amase metodiste ama dariiqooyinka kale ee kiniisaduhu ay u kala baxaan haddaba micno yeelan mayso kiniisadda adigu aad leedahay ama aad ka tirsan tahay oo iyada ma ahan waxa ku badbaadinaya haddaba sideebaad u aragtaa badbaadada marka qorniinkuna uu leeyahay mid waliba ee wiilka haystaa noloshuu haystaa su-aasha soo baxaysa waxay noqonaysaa miyaad masiixa aqbashay miyuuse badbaadiyahaaga yahay miyaad ugu kalsoon tahay si aan ninna kaaga duufinin dariiqa masiixa mise waa lagaa duufin karaa marka la leeyahay waad badbaadeen waxay ka micno tahay inaad masiixa ku kalsoonaateen waxaa kaloo ay ka micno tahay inaad u aamintay ama aad u aqbashay in masiixu uu yahay badbaadiyahaaga warkuna waa run marka qorniinku uu leeyahay kii wiilka haystaa noloshuu haystaa waa kan aynu ku badbaadayno oo noqonaya nolosheenna oo masiixu waa rajadeenna waynu lumaynaa isaga la'aantiis oo haddii aynu isaga rumaysanno waxaynu helaynaa ama lahaanaynaa nolosha marka la leeyahay kan aan wiilka haysanse nolosha ma leh miyaa layna siiyey faahfaahin intaasi dhaafsiisan haddaan idin tafatiro gunta xaajada ayaa waxaa runtu ay tahay inaan masiixa loo soo marin xeerar tan ahmiyadda leh waxaa weeye inaad masiixa leedahay ama aad aaminsan tahay iyo in kale iyo inuu badbaadiyahaaga yahay iyo in kale waana asbaabta rasuul yooxanaa uu adkaynayey ee ahayd in ciise masiix uu yahay wiilkii ilaah waxaan kugu leeyahay masiixu waa wanaagsan yahay waana wiilkii ilaah oo ku muuqday jir ahaan waana kan aynu ku badbaadi karno waana sababta rasuul yooxanaa uu u adkaynayo in ciise masiix uu yahay wiilkii ilaah runtuna waxay tahay in masiixu uu wanaagsan yahay waana wiilkii ilaah ee dhashay wuxuu inoogu dhintay isku-tallaabta waayo isaga oo keliya ayaa bixin kara ciqaabta dembiyadeenna wuxuuna ka kacay dhimashadii wuxuuna iminka fadhiyaa gacanta midig ee ilaah isagoo noo ducaynaya masiixu wuu nool yahay marka dhegaystow aan su'aal shakhsi ahaaneed ku weydiiye miyaa masiixu uu yahay badbaadiyahaaga waa su'aasha keliya ee lagaa doonaya inaad ka jawaabto haddii aad masiixa leedahay waxaad leedahay nolosha oo waa lagu badbaadiyey markhaati furkuna waa kaas miyaad ilaah rumaysan tahay mise ma rumaysnid haddii aadan rumaysneen waxaad ka dhigaysaa sida inuu beenaale yahay waxayna kuu keenaysaa dhibaato tii hore ka weyn saaxib rasuul yooxanaa waxba iskuma qaldin oo runta halkan inoogu qoranna mid aad seegi kartaan ma aha tan keliya ee idinka celin karta inaad masiixa u timaadaan waxay tahay dembiyada noloshiinna ku jira oo aydnaan doonaynin inaad ka toobad keentaan waa tan keliya ee kaa istaajinaysa wehelnimada masiixa go'aan baadna ka gaaraysaa inaad raacdo iyo inaad dembiyadaada ku sii jirto haddaan ku soo noqonno meeriska cutubka shanaad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda saddex iyo tobanaad ee cutubka shanaad waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan waxyaalahan waxaan idinku soo qoray idinka oo rumaystay magaca wiilka ilaah si aad u ogaataan inaad nolosha weligeed ah leedihiin waxaa halkan yooxanaa uu inoogu sheegayaa laba ujeeddo oo warqaddan uu u soo qoray waxaana weeye in dadku ay rumaystaan magaca wiilka ilaah iyo inay nolosha daa'imka ah helaan haddii aad masiixa leedihiin ama aad rumaysan tihiin waxaad helaysaan nolosha weligeed ah dad badan ayaa waxay leeyihiin waxaan doonayaa inaan masiixa u rumaysto hal ujeeddo waana inaan helo nolosha daa'imka ah su'aashu haddaba waxay noqonaysaa yaad rumaysan tahay ma ahan waxa aad doonayso inaad rumaysato tan aad ku helayso nolosha weligeed ah laakiin waa kan aad rumaysanayso miyaad rumaysan tahay ilaah miyaadse rumaysan tahay markhaati furka uu ku siiyey wuxuuna kugu leeyahay haddii aad wiilka haysato waxaad helaysaa nolosha markaa iminka miyaad taasi rumaysan tahay miyaad ilaah rumaysan tahay miyaadse rumaysan tahay markhaati furka uu ku siiyey cid walba oo aad wax la caabudayso iyo kiniisad waliba oo aad ka tirsan tahay dhegaystow la eegi maayo waxaase la eegayaa inaad masiixa rumaysan tahay oo aad og tahay inuu badbaadiyahaaga yahay markaana haddii taasi aad aqbasho waxaad helaysaa nolosha weligeed ah tani waa asbaabta rasuul yooxanaa oo ugu soo qoray warqaddan waxaana weeye inaynu ogaanno in nolosha daa'imka ah aynu leennahay waana ujeeddadii loo qoray injiilka sida rasuul yooxanaa uu u qoray isagoo arrinkaasi imaanka ku haya ayaa waxaa rasuul yooxanaa oo ruuxa quduuska ahu wado leeyahay sida ku qoran cutubka labaatanaad aayadaha soddon ilaa kow iyo soddon sida tan haddaba waxaa ciise uu ku sameeyey xertii hortooda calaamooyin kale oo badan oo aan ku qornayn kitaabkan laakiin waxyaalahan waxaa loo qoray inaad rumaysataan inuu ciise yahay masiixa wiilka ilaah iyo inaad nolosha ku lahaataan magiciisa idinkoo rumaysanaya ujeeddo kale looma qorin waana waxa uu iminka warqaddiisa ku adkaynayo waxaan markaasi kuu sheegayaa dhegaystow haddii aad masiixa haysato ama aad leedahay waxaad leedahay nolosha oo rasuul yooxanaa wuxuu doonayaa inaad arrinkaasi maanka ku hayso iyo weliba inaad ilaah darajayso markii aad taasi ogaato waxaa taasi ay ka micno tahay inaadan ilaah ka dhigaynin beenaale balse waad ku kalsoon tahay micno ma laha inta rumaysadkaagu uu la eg yahay laakiin tan ahmiyadda lihi waxa weeye sida aad dareemayso iyo inaad masiixa ku kalsoon tahay iyo in kale taas weeye ahmiyaddu markii aynu helno xaqiiqada nolosha daa'imka ah hubaal wax bay ka beddelaysaa noloshayada masiixinimo marka aynu dunidan joogno ama inta aynu ku noolnahay haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka shanaad aayadda afar iyo tobanaad ayaa waxaa qorniinku uu leeyahay sida tan oo tan waa kalsoonaanta aynu isaga ku qabno taasoo ah haddaynu wax un doonistiisa ku barinno isaga waa ina maqlaa oo tan waa kalsoonaanta aynu isaga u qabno taasoo ah haddaynu wax un doonistiisa ku barinno isagu waa ina maqlaa haddaba hubaasha ama xaqiiqada rumaysadkeenna ayaa xoojinaya awoodda salaadaha oo markaan runta kuu sheego waxaannu u baahannahay inaynu kalsooni lahaanno mar waliba ee aynu tukanayno haddii aynan kalsooni lahayn wax waliba way inaga xumaanayaan welibana inala noqon mayso in ilaah uu maqlayo baryootankeenna salaadda waa wax ilaah uu doonayo inuu kuu sameeyo oo adiguna aad weyddiisanayso ee ma ahan in ilaah oo meel kale eegaya aad soo jeedinayso salaadda aynu ilaah weyddiisanayno waxay saameyn ku yeelanaysaa sida aynu u dhaqmayno iyo inaan ku soconno doonistiisa haddii aynan ku soconin doonistiisa kalsoonideenna ayaa yaraanaysa oo waxay inala noqonaysaa inuuna ilaah ina maqlaynin maxaa wacay waxaannu diidannahay ama aan ka soo horjeednaa doonistiisa ku aadan nolosheenna mid baase run ah waxaana weeye in ilaah uu ina maqlayo runtuse waxay tahay inaannu maqlin oo keliya runteenna balse weliba baryootankeenna wuu ka soo jawaabaa ilaah wuu maqlaa baryootanka carruurtiisa laakiin ugama soo jawaabo kalsoonideenna iyo kalsooni darrideenna wuxuuse uga soo jawaabaa sida aynu u tukanayno iyo in waxa aynu doonayno ay waafaqsan yihiin doonistiisa haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal meeriskan ayaannu idin akhriyaynaa warqaddii koowaad ee rasuul yooxanaa cutubka shanaad aayadda shan iyo tobanaad waa baalka afar boqol iyo labaatan ee axdiga cusub waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan oo haddaynu ognahay inuu inaga maqlo wax alla wixii aynu ka barinno waxaannu ognahay inaynu leennahay waxyaalihii aynu isaga ka barinnay way wanaagsan tahay inaynu garanno inaan leennahay aabbaha samada haddii aynu isaga wehelnimo la leennahay oo aynu noloshayada ka ilaalinno dembiga iyo waxyaabaha carqaladayn kara salaaddeenna waannu helaynaa rajadeenna waana inaynaan noqon kuwa naftooda un ka fakeraa oo aan shaqo ku lahayn dadka kale waa inaynaan kalsooni darro muujinin iyo dabeecad xumo laakiin waa inaynu degganaan ku weyddiisanno in doonista ilaah laga sameeyo nolosheenna haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka shanaad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda lix iyo tobanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan haddii qof un arko walaalkii oo samaynaya dembi aan xagga dhimashada ahayn waa inuu ilaah baryo isaguna noloshuu siin doonaa kuwa samaynaya dembi aan xagga dhimashada ahayn waxaa jira dembi xagga dhimashada ah oo aniga odhan maayo kaas ha ka tukado marka uu leeyahay dembiga dhimashada ayuu dhimashada uu ka hadlayaa ay noqonaysaa tan jirka rasuul yooxanaa wuxuu leeyahay rumaystayaasha dembi way geli karaan kaasoo u keeni kara inay sayidkooda samada kula xidhiiraan taasina waxa weeye ama ay u dhigmaysaa in dembiyadaasi qaarkood ee ay galayaan ay u dhintaan waxaana ugu wacan fashaxaar ay galayaan aawgii bal aynu qorninka ka eegno kuwa galay dembi ay ahayd inay dhintaan xagga jidhka muuse iyo haaruun waxay galeen dembi xagga dhimashada ah waxaad xusuusataa in nebi muuse carooday markii reer banu israa'iil ay biyaha weyddiisteen oo intii uu dhagaxa la hadli lahaa uu amri lahaa ayuu dhagaxii laba goor usha ku dhuftay cara aawadeed dhagaxa wuxuu u taagan yahay masiixa oo rasuul bawlos ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee reer korintos cutubka tobanaad aayadda afaraad sida tan oo dhammaantoodna way wada cabeen isku cabid ruuxa ah waayo waxay ka cabeen dhagaxa ruuxa ah oo ka daba imaanaya iyaga dhagaxuna wuxuu ahaa masiixa haddaan kitaabka ahdigii hore xaal arrinka la xidhiidha ka eegno ayaa waxaa ku qoran kitaabka tirintii cutubka labaatanaad aayadda laba-iyo tobanaad sida tan markaasaa rabbigu muuse iyo haaruun ku yidhi idinku ima aydaan rumaysan oo quduusna igama aydaan dhigin reer banu israa'iil hortooda haddaba sidaas daraaddeed idinku shirkan geen maysaan dalkii aan iyaga siiyey markii taasi ay dhacday ayaa nebi muuse ilaah u soo noqday oo baryey ilaah balse sayidku wuxuu ku yidhi inkastoo aan ku aqbalayo oo aan madaxtinimadaadii kuu soo celinayo haddana dalka geli maysid markii baryadii uu badiyey ayaa ilaah wuxuu ku yidhi xaalkan mar dambe ha igala hadlin sida ku qoran sharciga ku noqoshadiisa cutubka saddexaad aayadda lix iyo labaatanaad muuse iyo haaruun labaduba way dembaabeen oo waxay galeen dembiga dhimashada jidhka kitaabka axdiga cusub ayaa isna waxaa laynoogu soo qoray masaal kaas oo kale ah waxaa been sheegay laba ka mid ah jameecada waxayna galeen dembi oo lacag ay sheegeen inay kiniisadda ugu deeqeen ayay kala xadeen sida ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cutubka shanaad aayadaha kow ilaa kow iyo toban waxaa dhacday beentii ay sheegeen aawadeed inay labadoodiiba dhinteen waxaa kaloo jiray dhacdo kale sida ku qoran warqaddii koowaad ee reer korintos qaar ka mid ah kiniisadda ayaa qamriga kiniisaddu ay bixiso ku sakhraami jiray oo waxay sheegeen inay gartaan ahmiyadda loo cabayo ama cabitaanku uu yahay rasuul bawlos ayaa u qoray oo wuxuu ku yidhi sida ku qoran isla warqaddii koowaad ee reer korintos cutubka kow iyo tobanaad aayadda soddonaad waxaana qorninku uu leeyahay sida tan sababtaas aawadeed ayay badbaadadiinnu u itaaldaran yihiin ay u bukaan oo qaar aan yaraynu u dhinteen markaa kuwa ayaa u dhintay sakhraddii kadib markii ay dhalan rogeen muhiimaddii cashadii u dambaysay ee sayidka qaarkiin ayaa laga yaabaa inaydan garanaynin waxa dhimashada jidhku ay ka micno tahay dhimashada jidhku waa tan caadiga ah ee qofku uu iska dhinto laakiin haddana uusan luminaynin badbaadadiisii qofkuna ma dhinteen haddaannu gelaynin dembiye aan ilaah hortii looga asmacaynin sida tuugannimada sakhradda iyo wixii la halmaala waa dembiyo qofka masiixiga ahaa uu qarribayo badbaadadii uu helay markaasaa ilaah qofkii uu oofsanayaa isagoo taasi u yeelaya wanaagga shakhsiga rumaystaha ah si aannu badbaadadiisa u luminin dembiguna wuxuu noqon karaa tusaale ahaan markii aan eegno wixii muuse iyo haaruun ku dhacay xanaaqa caradii haysay aawgeed ayay dhagaxa oo isagu u taagan masiixa laba goor ul uu ku dhuftay nebi muuse ananiyas iyo safiirana waxay ahaayeen laba wejiilayaal ilaahna ma doonaynin taas marka aynu eegno korintosna kuwo rumaystayaal ah ayaa sakhraami jiray marka masiixiyiintu ay xusuusanayaan wakhtiga cashadii u dambaysay ee sayidka iyagiina waa la oofsaday dembiyadaas oo ay ku waan lahaayeen badbaadadoodii haddii ay ku sii socon lahaayeen aawgeed iyagiina waa la oofsaday dembiyadaas oo ay ku waan lahaayeen badbaadadoodii haddii ay ku sii socon lahaayeen aawadeed waxaan garanaynaa in qaar ka mid ah masiixiyiintu ay dhintaan macnuhuna ma ahan inay u dhimanayaan dembiyo ay galayaan oo ilaah aannu doonayn laakiin waa suuragal haddana inay u dhimanayaan dembiye qarsoodi ah oo ay galayaan absalom oo uu dhalay nebi daa'uud waa wiilkii daa'uud ee caasiga ahaaye wuxuu galay dembi dhimasho u kaxayn kara waxaana anigu aan rumaysanahay in absalom uu ahaa nin ilaah ka cabsada laakiin haddana wuxuu waday fallaagannimo uu aabbihii daa'uud uga soo hor jeedo haddaan khibradahayga ka hadlo ayaan arkay intaan howsha masiixa ku jiray in kuwa qaswadayaasha ah ee kiniisadda aanay dhimanin oo keliya laakiin ilaah wuxuu ka dhex bixiyaa howshii ay wadeen ugu dambayntana waxay noqdaan kuwo aan lahayn innaba awood ay wax isku hortaagaan haddaan arrinka masaal ka dhigo ayaa waxaa jiray haweenay aynu deris ahayn oo hal wiil lahayd wiilkeedu wuxuu ahaa mid dhib badan oo ilmaha deriska la dagaalama dhowr jeer ayay hooyadii u digtay inankeeda oo waxay ku tidhi haddii aadan ilmaha deriska nabadgelin qolka ayaan ku soo gelinayaa haddii kale wiil wanaagsan noqo wiilkii wuxuu ku adkaystay caasinimadiisii waxaana dhacday in hooyadii kolkii dambe ay qolka soo gelisay wiilka oo kol dambana uma ayna oggolaan inuu la ciyaaro wiilashii deriska ahaa qolkayna ku soo xirtay isla sidaas oo kale ilaah wuu u digayaa masiixiyiinta xumaanta caadaysatay wuxuu ku leeyahay war dembiyadiinna yareeya aad liibaantaane oo dhulka aad sii joogtaane haddii ay diidaan iyaga wanaaggooda aawgii ayuu ugu imaanayaa uu u soo gelinayaa gudaha ama haddaan idin bayaamiyo wuu oofsanayaa siday dhahda soomaalidu ilaah ka fili maayo in carruurtiisu ay noqdaan kuwa dhacay ama dembi falay wax qiyaameeya wax lunsada oo sakhraamiin ah haddii ay kuwiisa yihiin oo dhab ahaan ay isaga jecel yihiin wuxuu ka doonayaa inay isaga markhaati u ahaadaan haddii ay noqon waayaan sidaasna guriga ayuu soo gelinayaa oo wuu soo xaraynayaa haddaan horay idinku sii wadno warqaddan koowaad ee rasuul yooxanaa ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda toddoba iyo tobanaad ee isla cutubka shanaad ee warqaddan koowaad waxaana qorninku uu leeyahay sida tan xaqdarrada oo dhammu waa dembi oo waxaa jira dembi aan xagga dhimashada ahayn masiixiyiinta maanta nool iyaga oo dhan dembi waa ka dhacaa laakiin ma galaan dembi u kaxaynaya dhimashada haddii ay galaan waxaa ilaah uu ugu yeerayaa xaqdarro laakiin weli ilaah wuu u sii naxariisanayaa waxaana la siiyaa wakhti haddiise qofkii dembaaba uu dhiman lahaa kuwo badan oo hadda jooga ayaa wada dhiman lahaa wakhti hore balse ilaah cagta ayuu u dhigaa waxaase jira dembiyada qaar oo keenaya in qofka si degdeg ah ilaah uu u wato balse ilaah cagta ayuu u dhigayaa waxaase jira dembiyada qaar oo keenaya in si degdeg ah ilaah u wato qofka ka waantoobi waaya waxaana ka mid ah dembiyadii ananiyas iyo safiira haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka shanaad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda siddeed iyo tobanaad waxaana qoran sida tan waan ogahay in ku alla kii ilaah ka dhashay aanu dembaabin maxaa yeelay kii ka dhashay ilaah naftiisuu ilaaliyaa oo kan sharka lahina ma taabto wuxuu rasuul yooxanaa leeyahay waxaannu garanaynaa in ku alla kii ilaah ka dhashay aanu dembaabin sidaan haddaba warqaddan ku soo aragnay aniga iyo adiguba waxaannu leennahay laba dabeecadood waana dabeecaddii hore iyo tan cusub dabeecadda cusub dembi inooma keento oo waxaannu xagga gudaha ka doonaynaa inaan samayno wax waliba ee ilaah ka farxinaya dabeecaddii horese waa dabeecad inkaaran oo dembi miidhan ah oo dabeecaddaasi aawadeed qofkii masiixiga ahaa wuxuu bilaabayaa dembi wuxuuna rasuul yooxanaa oo horay inoogu wada wacdiska leeyahay kii ka dhashay ilaah naftiisuu ilaaliyaa oo kan sharka lihina ma taabto mar kale ayaa rasuul yooxanaa horay inoogu soo sheegay in kuwa masiixa jecel aan la argagixin karin oo wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka afaraad aayadda afaraad sida tan carruurtiiyee kuwa ilaah baa tihiin oo iyagaad ka adkaateen maxaa yeelay kan idinku jira ayaa ka weyn kan dunida ku jira haddaan soo koobno haddaba cutubkan shanaad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadaha sagaal iyo toban ilaa kow iyo labaatan waxaana qorninku uu leeyahay sida tan waxaynu ognahay inaynu kuwo ilaah nahay oo ay dunida oo dhammuna ku jirto gacanta kan sharka leh waxaynu ognahay in wiilka ilaah yimid oo wuxuu ina siiyey garasho si aynu ugu garanno kan runta ah innaguna waa ku jirnaa kan runta ah oo ah wiilka ee ciise masiix ah kanu waa ilaaha runta ah iyo nolosha weligeed ah carruurtiiyey sanamyada iska
indhihiyo dhegaha iyo afarta adin isagana siiye hayana maano
ilaahinauntay hayaanamaano waa ayan wanaagsane ee alla noo ishaare haye aan ammaano hayaanamaano hayaanamaano ilaahinauntay hayaanamaano alxamdulilaahi intaan nidhaahno ilaahayna fiican hayaanamaano hayaanamaano hayaanamaano ilaahinauntay hayaanamaano intii eraygiisa adeecdoo rumaysa ku abaalgudaaye haye aan ammaano hayaanamaano hayaanamaano ilaahinauntay hayaanamaano intii aamintoo dhan inamuka yeele hayaanamaano hayaanamaano hayaanamaano ilaahinauntay hayaanamaano waa wagti ilaahoo inna aan lahayne haye aan ammaano hayaanamaano hayaanamaano ilaahinauntay hayaanamaano alla barigeena inuu noo ahaado inanbuna siiye hayaanamaano hayaanamaano hayaanamaano ilaahinauntay hayaanamaano iblayskiyo jinniga isaga ka adage haye aan ammaano hayaanamaano hayaanamaano ilaahinauntay hayaanamaano hayaanamaano hayaanamaano ilaahinauntay hayaanamaano masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye udbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga somary bogga aaraahda ama commentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarreyow masiixow salug la halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin